agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabeelle cabdifitaax maxamed yuusuf ayaa reediyo baaluula u sheegay in bilaha oktoobar ilaa diseembar la filayo inay da-aan roobab mahiigaan oo wata dabaylo kuwaasi oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qeybo ka mid a gobolka hiiraan shabeellaha dhexe iyo deegaanada kale ee ay maraan webiyada shabeelle iyo jubba sida xogta hordhaca ah ay tilmaamayso magaalada beledweyne ayaa ka mid ah meelaha ugu horeeya ee laga cabsi qabo inay ku dhuftaan daadadka kasoo rogmada webiga shabeelle iyo roobab mahiigaana agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabeelle cabdifitaax maxamed yuusuf ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay si dhow ula soco doonaan xogta ku saabsan xaaladaha la xiriira duufaanta elnina isaga oo ku booriyey bulshada degan hareeraha webiga in ay muujiyaan fuujignaan dheeraad ah sida saadaasha u sheegayso waxaa la saadaalinayaa in bisha tobnaad ilaa iyo bisha labiyo tobnaad oo dii doono roobab aada u badan kuwaasoo saameyn ku yeelan doono dadka degan webiga hareerihiisa iyo dad kaleeto sidoo kale roobab ku dii doonaan roobabkaasoo dadka bara kacay xataa la qiyaasaya inay saameyn ku yeelan doonaan maadaama roobabka waqti badan dii doono wasaaraddu waxay leedahay system bixiyo digniinaha hore kaasoo maxaa la dhahay sheeg soo saara warbixinada xaaladda webiga biyaha systemkaas qaab online ah oo ayuu ku shaqeeyaa wuxuuna warbixin ka bixiyaa ereyoyin badan sida webiga biyahiisa intay leegyihiin levelka biyaha sidoo kale speedka ama sida qulqulka biyuhu ay u soconayaan xoogtaas annagaa ku go-aan qaadanayna ayaa wasaaraddu waxay bixisaa digniinaha hore ee dadka dega degan webiga hareerihiisa sidoo kaleeto waxaan bixinaa dadaallo kula xiriiro dadka inaan kaga digno inay u diyaargaroobaan suurtagalnimada inay fatahaad ay dhacdo dadka meelaha nugul iyo webiga hareerihiisa degan inay ka fogaadaan ay degaan dhulka sare sidoo kaleeto sida caadiga ahayd wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha kaleeto waxaan bixinaa marka xaaladaas lagu jiro dooman ay wasaaraddu leedahay iyo hay-adaha kaleeto ayagana emergency ka shaqeeya ayaa iskaabo dadka go-doonsan ama dad kaleete maxay ahayd isheeg xaaladda khatarta ku jiro ayaan ku badbaadinaa doomankaas hay-aduhu kaleetana waxay diyaariyaan waxyaalaha la xiriira emergency responsiga fariinta aan dirayno oo ku saabsan arrimahan fatahaadda ama ilnino oo aan u dirayno dadka soomaaliyeed guud ahaan si gaarana aan u dirayno dadka degan webiga hareerihiisa waxweeyaan inay u diyaar garoobaan suurtagalnimada fatahaad taasoo ka duwan kuwii hore oo laga yaabo inay socoto wax ka badan laba bilood dadku inay intaa ku diyaar garoobaan ay ku talagalaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabelle waxaa kusoo noqday fatahaado ayadoo aan ogsoonnahay bishii shanaad ilaa bishii lixaad ee lasoo dhaafay inay jireen fatahaado dadku ayagoo kasoo kabanin oo weli xaaladii dhaqaale iyo xaaladihii burburkii fatahaadaas ay marlabaad waxay wajahayaan fatahaad kaleeto beeraleyda ayagoo aanan soo guranin waxay beerteen ayaa waxaan la saadaalinayaa arrimo fatahaad kale inay ku imaaneyso dadka dhaqaale ahaan aada bay u dhiitaan qof kastoo caawinayso waxaan ka codsanaynaa inay arrinkaasi ilgooni ay ku fiiriso oo lagu diyaargaroobo
deegaanada ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle ayaa sanad kasta la kulma daadad xoogan oo ku dhufta kuwaasi oo inta badan ka dhasha roobab mahiigaan ah ee ka da-a dowlad deegaanka soomaalida oo ay ka yimaadaan labadan webi waxaana inta badan ka dhasha khasaaro isugu jira naf iyo maal